gudoomiyaha baarlamaanka dowlada koonfur galbeed soomaaliya doctor cali saciid fiiqi iyo weliba si toose magaalada baydhaban ka daafray madala kulanka agaasimyaalka guud ee dowlada koonfur galbeed oo diirada laka saaray xanaanka hogaaminta iyo adeegdeersiinta dhammaan tuulooyinka iyo deegaanada fafog ee koonfur galbeed soomaaliya sida caafimaadka walbarashada biyo nadiif oo ka filan kaalmo biniaadanimo iyo sugowga ammaanka guud madala kulanka ayaa ku qeyb galeen wasiirka wasaaradda qorsheynta agaasimaha guud ee madaxtooyada koonfur galbeed gudoomiyaha guddiga shaqaalo rayidka iyo dhammaan agaasimyaalka guud ee wasaaradda dowlada koonfur galbeed soomaaliya iyo wayba aan kooreyn u hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgaladowka dowlada koonfur galbeed abdixakiin maxamed xaaji usoona sharaxaad gubiya ujeedka madala agaasimayaasha guud waxay lafdhabar u yihiin dowlad dhiska soomaaliyeed waxaana loo baahan yahay inay ayagana engeej gareeyaan local communitieska ama bulshada ku dhaqan deegaanada ay maaragtay ay ka yihiin mas-uuliyadda ay ka hayaan waxay taasi keenaysaa ama ay abuureysaa accountability iyo transparency in la helo iyo inay shacbiga ay ku kalsoonaadaan hay-adahooda u adeega ama hoyladaha dowladda ka tirsan inay kalsooni ku qabaan marka ay ogaadaan ama ay arkaan inay yihiin part of the system inay yihiin oo lagu engage garaynayo oo laga qeybgelinayo meelaha qaarkood consultation lala sameynayo taas waxay xoojinaysaa wada shaqaynta shacbiga iyo dowladda waxayna abuureysaa kalsooni inay ku wada shaqeeyaan dhanka kale gudoomiyaha baarlamaanka dowlada koonfur galbeed ee soomaaliya doctor cali saciid fiqi oo daafuray madalo kulanka ayaa ku qeybgalayaalka kala dardaarmay iyo kaali mugle ku qaadaan deersiyowka adeegyada bulshada deegaanada iyo tuulooyinka dhadheer ee koonfur galbeed maanta waxaa fursad ii ah inaan runtii aan maaragtay seminaarkan oo oo maaragtay inaan meeshaan aan ka jeedino gaar ahaan service deliveryga service deliveryga waa muhiim hay-adaha service deliveryga waa taqaanin maxaa ka mid ah caafimaadka caafimaadka maxaa ka mid ah m c hyada vaccination campaign-ka tallaalada markii la sameynayo xitaa waa in ay jirtaa diyaargaroow adag waa in shacbiga laga dhaadhiciyaa say tallaalkaas uga qeyb qaataan iyo faa'iidadiisa marka waxaasoo dhan waxay hoos imaanayaan waxaa waaye sales delivery ninka laga rabona runtii waxaa waay agaasimayaashii agaasimihii guud direction ka soo baxo iyo agaasimayaashii mataqaanaa ay fulin lahaayeen meesha marka sidaas darteed runtii seminaarkan uu soo qabanqaabiyey agaasimaha madaxtooyada cabdifataax maxad iyo shuceyb dhammaantood waa mahadsan yihiin waana noo furan yahay hadduu ilaa yidhaahdo